dowladda federaalka ah ooga ayaana waxbaan kala tirsanaynaa ayaan dhow waad maqasheen dhibaatada meesha ka dhacday waxba ma ayaga un baan hadda ilaa hadda kitaab uga jiraay walaalahay waxaan leeyahay wara wada hadal oo isku imaano kulligeen waxaan u shaqaynaynaa waa horumarka dalka wixii aan dalka iyo dadka dan u ahayn ciddii shaqaysa ka shaqaynaysa waxaan leenahay iska daaya khayr ma lahe wax kasta oo danta ummadda soomaaliyeed ku jirtana kulligay waa inaan iska kaashan waa inaan iska kaashannaa waa inaan gacmaha isqabsannaa waa in ummadda soomaaliyeed way kala baadiyeela oo ay su socotaa shidadkeeda kuwa nabadiidka aynu la wada ka wada hortagno ayaa loo baahaya dowladda federaalka khayr laasi waxaa lee dowladoy war cadowga la dirirna annagana daaya cadowga keliya ala dirirna annagana daayaan le ya war wallaahi xuduudiinii baan nahay oo hiilkiinii baan nahay aan isku jaalna warnan la wada dirin cadowga yaa kusoo guwaabinaya yaa ku guwaabinaya